عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay abwaabtii waxa way ku tacalluqsanayd meydka oohinta loo ooyayo iyo xukunkeeda iyo bal in dee la kala qaadayo markay dhawaaq leedahay ama ficilka loo tilmaamayo uun sabirlii iyo jasac iyo markay ilmo uun ay tahay oohintu iyo murugada qalbigu kollay geeri markay timaado waa la murugooni bal way inoo socdeen kolleyna caawa way inoo socon doonaan haddii la yidhaha abwaabo kala duwan ayuu inoo keeni doonaa umuurahaas uun kuba tacalluqsan wuxuu uhi markaa musanifku raximahu llahu tacaala baabu maa yukrahu min anniyaaxati cala almayiti aadaakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yukrahu la karhay kolley karaahada halkanayne waciid adag baa ku soo arooray waa karaahatu taxriim markay baroor tahay oo min anniyaaxati baroortii loo barooranayay cala almayiti meydka bal wixii kuba yimi jaanibkaas ee waxa weeyaan taas buu baabkeedii yahay kolley axaadiid kale ayaynu soo maray qeyb axaadiidtaasoo inaan hore u soo marin ayuu sheekhu raximahullahu tacaala inoo dhiganayaa abwaabo kalena waan arki doonaayo arrintu markaani niyaaxaba dee un kuma koobna iyo dhawaaq la dhawaaqee haddii mare la dilaaciyo iyo timo la xiiro iyo iyadoo laysdhirdhirbaaxo ama iyo dhulka laysla dhaco iyo afcaasha caynkaasoo dhammaan wada keenaya uun jasac iyo sabirli iyo inaan la ogolaynba qadarkan yimi dee waa isla wada midoo baabay noqonoo kuwaasoo abwaab uba dhigan doona axaadiistii kuba timi wuxuu yihi imaamku raximahu llahu tacaala waqaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi dachunna iska daa fara ka qaadoo ka tag yabkiina ha u ooyeen calaa abi sulaymaana abuu sulaymaan ha u ooyeene iska daa ma lam yakun haddaanu ahaanin oonu oohintaa raacin naqcun waa de adugu dhul laysla dhaco ama ciid laysku daadiyo timihii iyo madaxiiyo wixii laguba daadiyo naqcigu asalkiisa hore ee waa boodhka markaa tanna waa ciiddii oo dee madaxiiya lagu daadiyo ama dhul laysla dhacayo macnahaase aw laqlaqatun ama dhawaaq dheeroo la dhawaaqayo oo la barooranaya haddaanay jirin ay oohinuun tahay iska daa abaa sulaymaan ama abi sulaymaan ha u ooyeene waa cumar ibnu lkhadaab iyo kalaamkii abu sulaymaankana waa saxaabigii jaliilka khaalid ibnu lwaliid weeye koob iyo labaatankii hijrada ayuu magaalada ximsa ee la yidhaha suuriya kuba taalla ayuu kuba dhintay isagoo intaasoo dagaaliyo intaasoo galow malaa jidhkiisa meel aan nabar ku oolini aanu jirin haddana furaashkiisuu ku dhintay iyo isagoon dagaal laguba dilin bal markaa in deeta markii warkii yimi geeridu ayaa dumarkii qoyskooda ahaa ee dee khaasatan qoyskii waa qoys ka badanna uu ahaa reer banilmuqiira waa dee dumarka ilmaadeerka ahaayeen iyo baladadkaas oo banaatu acmaamihii iyo kuwii laba midka ahaa ayaa u ooyay waayo isagu waa dayna waliid ibnu lmuqiira dag badan abijahal oo kale ilmaadeen rumay ahaayeen cayaash ibnu abi rabiica in bal matalan dad badan oo kala duwan oo reer xataa dee umu salama waa abu umayahaasi waa ina muqiira waa dad badan baa jiray oo bal matalan markaasaa waa loo ooyey marka wuxuu yidhi cumar baa odhanaya oo markii dee warkaa la soo gaadhsiiyey ee lagu yidhi in waxa weeyaan dumarkii reer banilmuqiira way ooyayaan ee bal cid u diro arrinta u diido kaba nahyida oohintaa cumar laguba yidhi waa khilaafadiisiine ayuu yidhi iska daaya ha iska ooyeen ha u ooyeen abaa sulaymaan haddii aan baroor ay barooranayaan ay dhawaaqayaan aanay jirin haddii dhul la isla dhacaya ama ciid la isku shubayo oo madaxii lagu daadinayo taasi ama ficil kale adigu aanu jirin dee oohintaa keliya mujaradkii horeba waataynuu soo marro xaaraanma noqonayse bal ha daayeen marka laakiin haddii naqci jiro naqcigna waa taa imaka dee kolley halkansu kuba fasiraya isaga inoo fasiraya aturaab cala ras bukhaari baa fasiray ana in badan qowlkood barhkood baa macno kale kuwa fasiray laakiin kan baan asal kaba dhiganayna walaqlaqatu asawt laqlaqaduna ama waa tardiidu sawt ama waa dhawaaqa uun haddii waxyaalahaasi aanay jirin dee oohinun bay noqonaysaa ilmo la ilmeeyo taasna laysuma diidahayn bal taas buu yidhi marka wixii madmuumka ahaa wixii manhiga ahaa muxuu yahay waa oohintii hadday raacdo ficil bal maalan ama dhawaaq sare loo qaadaa waa mid ama ficil raaco sa dee iyadoo axaadiis ay noogu soo socotaba kitaabka laysdhirdhirbaaxayo dhabankii iyo waxyaalo laba dhirbaaxayo ama mare la dilaacinayo ama taasoo kale adigu ficilkaasi uu raaco ee waciidkaa weyne waa u yimi waana shay xaaraamah laakiin wixii aantaa ahayne dee iyadii xaaraama noqonayo ilmo uun xadaanaa abu nucaymin markaa haddii min aniyaaxati minta bayaan laga dhiga dhib ma jirtee haddii minta tabciid lagaba dhigo waa wixii la karhay ee niyaaxada ka mid ah oo oohintii kaba mid waxay noqon dee ta ficladan ay raacaan taasay raacaan bay noqon tii kale dee niyaaxabal waa buko uun waa oohin caadiya uun taasi dee waxa weeyaan ruuxii waa loo ruqsaynaya xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa saciid bnu cubaydi can caliy bni rabiicata can اlmugiirati radia allahu canhu qaala anahu qaal bal sanadka xadiidka abu nucaym fadl ibnu dukeyn dee in badan ilaa kitaabka bilowgiisii buu inala soo socday ninka labaad ee ku-xiga saciid ibnu cubayd abulhudayl waa nin reer kuufo oo hiqo ah oo kollay dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal waa dadka dee labada ahaa-in oo la waqti ahaa dadkii iyagu saxaabada ugu y markaa soo gaadhay kuwii ugu dambeeyey siqaara taabiciin ee laakiin taasi aanay uba sugnaanay bal waxaan leenahay waa nin hiqo ahoo bukhaari iyo muslimna waxbay ka wada wariyeen abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa soo raacay ibnu maaja baanu riwaayo ku lahayn waxaa jirta nin horeynu kitaabka ku soo maray oo dee sanadka laakiin halkaa kama jira saxaabigunbuu ku xigay xadiidkii bal matalan dee dumarku inaanay safr ahayn dee waxa weeyaan maalin iyo habeen iyo bal saddexaa masaajid mooye meel kalena inaan dee loo xidhxidhanahayn alaabon loo safrayn xadiidka caynkaasa sacd ibnu cubayd kaasi sacad buu ahaa kanna waa saciid ibnu cubayd oo inta kale waa iska mid sacd ibnu cubayd iyo saciid ibnu cubayd ninkani waa ninkan aan leenahy waa atbaacu taabiciintii kaasna waa taabici dabaqada labaad ba ahoo ama taabiciintii waaweynayd ahoo waa nin kaloo isna kitaabka inooguba sugan ama caliy ibnu rabiicahan isaga u sheekha sacd ibnu cubayd waa nin isaguna hiqoo taabici dhexo ah kutubta lixdaana ku wada sugane laakiin bukhaari siduu sheekhuba inoo faa'iideynaya ama imaamkan xaafid ibnu xajar xadiidkanunbuu ku leeyahay xadiidkanunbuu ku leeyahay isnaadkuna laga bilaabo sheekha bukhaari ilaa saxaabiga laga soo gaadhay oo reer wada kuufa oo dee saxaabiguna waalibuu tobaneeyo snood baabu kuufa dee kaba aha in ka horreysana waaba deganaaye waa sanad wada kuufiya wuxuu ihi saxaabigii jaliilka ah mugiirat bnu shucba samictu waxaan maqlay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo oo muqiira ayaa odhanaya rasuulka ilaahay ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad kolleyna waxay ahayd waqtigaa uu waaliga kaa waa cahdigii ama khilaafadii waxa weeyaan dee mucaawiya caamul jamaaca dabadeedba isagu kuufa u magacaabay malaa ilaa uu muqiira kaba dhimanayeyna kontonkii hijrada dee kolle kitaabulcilmi bayn malaa taa kuba soo maray ee waxa weeyaan waa hayay marka arrinkanna waxa weeyaan uun oo iyada tanna bal matalan xadiidkan ee maqsuudku waa inoo dambeeya intan kale axaadiisteeda qayb kaba mida kitaabulcilmi baynu kuba soo maray ba matalan taas iyo waciidkan rasuulka ilaahi haddii lagu been sheegto been lagaba sheego weynee kuba yimi waqtigiisi baa waxaa dhacay nin ansaara oo qaradat bnu kacbi la odhanayay isaguna waalibuu ka ahaa kuufa qaradahaasna waa nin khasrajahoo dad uu diray cumar ibnulkhadaab radia allaahu canhu reer kuufa u diray siday cilmiga u baraan ama dadka ay fiqiga iyo dee diinta ay u baraanba ayuu kaba mid ahaa ayaa markaa dhinto markaasaa loo baroortay ninkaas ayaa loo baroortay oo ay la yidhaahaba dee waa niyaaxintii ugu horreysay malaa markaa waqtiyadaa kuufa kaba dhacday markaasuu isagana amiirkiia wuxuu yidhi hadalkana tawdiic uga dhiganaya inaan rasuulka ilaahay been ka sheegayno waxaan ka maqal xadiidkani uu kaba sugan yaho dee markaas sidaysa ay u qaataan dadku ina kadiban been calaya aniga laygu been sheegto laysa ma ah ninka kadibin calaa axad been ruux kale lagu been sheegtay ma ah oo dee walow beentu ay xaaraam tahay mar kastaba laakiin rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh beenta isaga ama waxa beentee loo nisbaynayo laga sheegayo taas weliba ruuxu haddii u camdiyo inay sahwi ugaba dhicin waa dembi aad iyo aad u weynoo culimmada qaarkoodna ay gaalnimoba gaadhsiiyeen waasa dee waxa weeyaan imaamulxarameyn waalidkii oo kale iyo waa taas sababtuna waxa weeye beentan dadka kale lagaba sheegayo dee waxa ka ratima bal wax yaroo kooban unbuu noqon laakiin rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddii waxaanu odhan loo nisbeeyo oo lagaba sheego dee inay hadalkiis iyo ficilkiisna waa wada sharciya waxaan shareeco ahayn diin ahayn bay dadkii diin loogaba dhigayaayo markaa mafsado aad iyo aad u weynba kaba imanayso beenta aniga layga sheegaa dee wax weeyaane aniga la mid maaha been ruux kale lagu been abuurtay man kadaba calaya ruuxa been sheegta aniga korkay mutacamidan xaalu yahay isagoo u bareedhaya waxaanu waa og yahay waa samaystay dee hadduu garanayo waxan ama loo sheegay amba bal sida xadiidkii muslimkuba sugnaa uu u malaynayo inaanu rasuulku odhanoo uu kaba sheegana uu ka wariyana iyadna dee kuwanu kuba biirayaayo waa kaa rasuulka ilah yihi waa beenalayaasha midkood buu kaba dhiga kaase man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa ha yeesho macnaa waa jumlo imika halkan khabari unbaa looga jeedaa amarka halkan oo macnuhu waa yeeshay weeye ruuxaasi wuxuu samaystay maqcadahu meeshii uu ka degayay ayuu mina naari naar kaba samaysto ha ka samaysto meel naarta macnaa meel buu kaba samaystas ruuxaasi macnaa camalkan waa ficil aada u foolxun iyo taas oo naar lagu mudanayo waa waciid adag horaynu iyada masaa-isha usoo maree maxalu shaahidku waa halkan baabkan intana xadiidkaasna rasuulka ilaahay buu kaba maqlay tawdi uu gaba dhigtay hadalka soo socdee rasuulka ilaahay uu kana maqlee arrinkan kuba tacalluqsan iyo baabkaan ahayno dee dadkii inaanay bal si kale u qaadan iyo dee ay rumaystaan oo waayo rasuulka ilaahay ninka been sheegaya maaha waa nin run ka sheegaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh muxuu yihi samictu nabiya sala allahu caleyhi wasalama yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xalu ku qowlayo oo waxaan maqlay rasuulka ilaahayo man niixa calayhi ruuxa loo baroorto la ooyo iyadoo dhawaaqiyo waxyaalahaa saro loo qaadayo kolley niixa calayhi baa ii taalla oo ficil maadioo dee majhuuluba binaysana malaa inta badan ruwaadda bukhaarina halkan ficil mudaaric oo dee markaa ayuu ahaaba intooda badan dabdigooda oo markaa la yidhaaho man yunax calayhi waa ruwaada bukhaari intooda badan dabdigooda waa sidoo xaafid ibnu xajar inoo soo naqlinaya ama imada kama soo naqliyeen oo man yunax tana waa man niixa uun waa dee ficil maadi oo majhuulu binaysaan laakiin macnuu mid keliyu inoo noqonayaa ruuxa loo baroorto calayhi yucadab waa la cadaabayaa waa la cadaabayaa waa jawaabtii shardigaas ee waanu jasmisan yahay kolley halkana laba wej bay soo naqliyaan qolooyinkan kitaabka sharxay oo in yucadab laba yidhaaho oo la jasmiyo iyo in yucadabu laba yidhaaho oo la rafciyo haddii ay maadiga tahay oo jumladii ficlu shardigu maadi yahay way fiican tahay haddii aan la jasminba ficilkii la rafciyo taasi waa shay iska fiicano maaha waa luqadee caadi aan leenahay wanaagsanna soo ibnu maalikba kaba cabiro allahuma hadday mudaaric tahay ayay daciif tahay in bal maalan ficilkaa dambe aan la jasmin kol haddii ficil shardigo wabacda maadin rafcu kaljaza xasan buu ina maaliki yidhaahaa wa rafcuhu bacda mudaaricin wahano macnaa maadi dabadi ficilku hadduu maadiyo jawaab haddii la jasmi la rafciyo ficilkii markaa jawaabu shardiga ahaayo maxalkiisu kolley waa jasmi dee saasuu ahaaye la rafciyo iyada waa fiican yahay walow dee ta kale kasii fiicanta iyadoo la jasmiya ama mudaarica dabadii walow dee iyadana luqada ay soo naqliyeen isaguba wuxuu kaba ashcaarta carbeedna qaarkood ay kuba timi waa wax daciif uu yidhahaa mudaaric dabadii haddii waxa weeyaan oo marka hore ficil shardigu mudaaric ahaa in dee jawaabta la rafciyo bal markaa labada xarakaba haddii de markaa idin xarakaysayin baan leeyahay xarakadan kalena waa xarako jiraysa un maniixa calayhi yucadab waa la cadaabaya bima niyaxa caleyhi bisababi ma niyaxa caleyhi macnaha waa bisababi niyaaxati caleyhi baroortaa loo baroortay sababteed ayaa lagu cadaabayaa kolley xadiidku dee axaadiisii xalaytu inooguba biiraya oo haddaan ibnu cumar iyo cumar iyo aan soo aragnay oo xadiidkaa warinayay waa kanoo muqiiratu bnu shucbana dadkii xadiidkaa warinayuu kaba mid yahay bal sida xadiidkan iyo ilaahay qowlkiisii walaa tasiru waasiratun wasra ukhraana waataynu xalay soo marnay bal maxmalkooda ama axaadiidan kale ayaa dee ilmo tilmaamaysa iyo wixii laguba xambaarayay iyo sida laguba jamcinayo bal markaa khaasatan aayadda qur-aanka ee caaishana u daliishanaysay xadiidkan bal iyadoo le meesay uu rasuulkii ilaahi u yidhi san maaha iyadoo lahaydba kollay umuuraha xalatay inoo wada horeeyeene bal markaa waxa weeye uun dee markaa aan tii hore aan kuba soconno ruuxu hadduu waxaanay caadadiisii ahayd oo waa yaqaano qoyskiisiiy waxaanay reerka waa lagu camalfali jirayoo umuu diidin ama isagii baaba ku dardaarmay ama waa garanayay waxaan in la samayn doono wuu ka nahyi waayey bal umuurahaas baa waciidku uu kuba imanayaayo markaa uu waciidkan iyo cadaabkan mudanaya awjuh kale oo la yidhina barhkood baan sheegnay barhna hadalka culimmada meesha badan iyo awjuhda ay xadiidka kuba xambaareenoo dee wala ay shuraaxda xaafid maxajarba ugu badnaa ay soo naqliyeen dee waan iskaba dayno idinkaa eegan doonee bal xadiidku kuwii hore inooguba biiray baabun xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa sufyaano marar kala duwan baynu soo aragnay iyadoonay tarjama raacsanaynba baab keliyaoo mujaradoo waxba cunwaan aan raacsanayn inuu ها وحبان كتقي ها حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال قال وحديث كاين صام الريح على يتوم روايات كيسية الدروق ديسي عبدان دي مرك الدوان بان صام الري كل وحن صار شقنا إنه اللقب يهي إما عيسى عبد الله اللي يداهو awal hore laakiin isagoo ibnu mubaarak iyo kaba warinayaan soo arki jirre maanta aabbihii buu kaba warinaya aabbihii aabbihiina cuhmaan ibnu jabalata la yidhaahaa waa cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabalata labadooduba waa laba ninoo hiqa bal waa isla dabaqo waa dadka atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa labadooduba waa reer marwa marka maanta aabbihii buu kaba warinayaa oo isaguna hiqaadii ruwaadda kaba mida cuhmaan ibnu jabalata عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المصيب عن ابن عمر عن أبيه ومركع عبد الله بن عمر بأبي كورنا لبس حبيبه وكبسغا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الميت ميتك يعذب ولا عذابيا في قبره قبره سألو عذابيا بما نيح عليه أي بسبب ما نيح عليه وهنتا لو أويا لو برورتي تادرات دي, دي السبب تدبلو عذابيا taas buu yidhi taabacahu waxaa raacay oo cabdaan xadiidka riwaayadiisa ku raacay walow dee meel dambe ay ku kulmayaan cabdulaclaa cabdulaclaa bnu xamaad qaala xadaanaa yasiid bnu zuraycin qaala xadaanaa saciidun qaala xadaanaa qataadatu nin cabdulaclaa bnu xamaad laydhaa maha cabdulacla ibnu cabdilaclihii assaamiyaynu soo ararki jirnay maaha ninkaas baa cabdaan xadiidkan la wada agsaday waa ku raacee laakiin dee aabbihii iyo shucbo imaka xadiidka kamuu raacin qataaday isugu imanayaanoo isagu yasiid ibnu zureyc buu kaba warinayaa yasiidkaasna saciid ibnu abi caruuba oo shucbo markaa la siman asxaabtii waaweyneydee qataadana ahaa markaa xadaanaa qataada hadhow qataada wixii ka dambeeya waa saciid iyo ibnu cumar iyo aabihii oo waa isla mid waqaala aadamu can shucbata aadam isagu wuxuu yihi isagoo shucbo ka warinaya aadam waa sheekhii bukhaari inin badan soo aragnay aadam ibnu abiyaas ninkaasba weeye isagoo xadiidkan shucbo ka wariyey muxuu yidhi almayitu yucadabu bibukaa'i alxayi calayhi ruuxa dhintay waa la cadaabayaayoo bibukaa'i alxayi ka nool sababti oohintiisa uu ooyay sababtii calayhi korkiisa ayaa loo cadaabayaa bal dee axaadiis waynu soo marray tanna wuxuu u jeedaa u nimaka halkan iyadoo cuhmaan ibnu jabalata shucbe xadiidka ka wariyey lafdigiisu wuxuu ahaa almayitu yucadabu fii qabrihi bimaa niixa calayh in lafdiganna shucba lagaba wariyey qolooyin kaloo kala duwanoo shucbe xadiidka ka wariyey way jiraan qolooyinkaa kala duwan ee xadiidka shucbo ka wada wariyeyba lafdigaa hore ayay ku wariyeene laakiin aadam ibnu abi iyaas ayaa isagu lafdigan dambe macnuuna waa mid keliya kuba wariye xadiidka oo ah shucbo kaba wariyay oo ah bibukaa'i alxayi calayhi waa aadam ibnu abi iyaas lafdigiisa ama dee riwaayada horeen hayno ee uu cabdaan warinayo iyo qolooyin kaloo xadiidkan iyadugu laba wadaagsaday oo yaxya ibnu saciid alqadaan iyo maxamed ibnu jacfar qundar iyo xajaaj ibnu maxamed ilmisiisi iyo shucbo kaba wariyey lafdiga hore iyo qolooyin kaleba lafdiga hore ku wariyeen laakiin macnuhu waxaan leenahay mid keliya weeye xadiidkuna axaadiistii horeba inooguba jiraa waana ama xadiidkii cumarun duruqdiisii baabun baab nasan hore usoo ogaanay markuu baab dhigtay inuu waxba raacin wax tarjamo ah raacin fasal baabkii ka mida ayuu yahay baabkii hore ka miduu noqonayaayoo macnaa wuxuu calaaqa la leeyahay baabkii baabkan ka horeeyey oo fasaloo kaleu noqonoo baabkii hore kaba mid ah oo tacalluq buu kii hore ku leeyahay bal tacalluqa uu ku leeyahayna horta xadiidkaan yar gaadhaynaa oo wuxuu ihi musanifku xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa bnu lmunkadiri waa imaamkii moxamed qaala wuxuu uhi samictu jaabira bna cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jaabir baa wuxuu yidhi jii-a waxaa la keenay oo lala yimi biabi aabbahay yowma uxudin maalintii uxud qad muhila bihi xaal la suuro xumeeyey oo dee nimankii gaalada ahaa waadsay dadkii muslimiinta maalintii uxudba ay laayeen ay u galeenba oo iyagoo wejigiisii dee deeray sirweji ka saaray sankii iyo xubnaha iyo waxaasay dee googooyeen bal madaakirtay barhkood cawradooday googooyeen oo waa waxay samaynayeen oo barhkood dumarkoodna ka qayb qaateen haddaba aabihiioo ha la diri eh laakiin markii dambe isagoo la dilay waxaan laguba sameeyey taas bay iyagaa waxaan sameeyey oo bal markii dambe dagaalku dhammaaday ee kol wada hadalla ay dhex mareen waxa weyaan abaa sufyaan oo dee qaa'idkii ahaa iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo dee isagoo dee dad kale dee isaga kaba hadlaya xaggiise waxaa hadalkii abi sufyaan kaba mid ahaa ee waxa weeyaan satajiduuna fi lqowmi muhlatan lam aamur biha walam tasuni manaa dadka laydinka laaya waxaa ku arki doontaan si xun iyadoo loo gala iyadoo la suuro xumeeya arki doontaan anagoo haddaan qaa'idkii ahay maan amrin oo amarkaa maan bixin laakiin kamaan xumaan buu leeyahay markiisaa loo galay oo lam aamur biha walam tasuni kitaabkana way nooguma damaysaa kitaabkay kuba sugantahay taas waxa weeyaan waa markii taa bal haddaba sanoo dadkii dee wax san lagu sameeyo xamsa ka mid ahaayo ilaa beerkiisa ay dilaaciyeenba barhkood ay madaakirtooda gooyeen baa jirto bal sanaa lagu sameeyey tibaa la keenay xataa udeca aabihii cabdullaahi ibnu xaraam weeyo saxaabadii waaweyneyd aada u qiimaha badnayd kaba mid ah ilaa la dhigay biyayna yaday rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hortiisa la keenay bal xalqad sujiyaydaoo lagu daday thawban thawb kolley nasculkhaafidba bay iskaga nasbisan tahay ee dee asalku muxuu noqonayaa sujiya bithawbin weeye ee ba'dii markii ay dhacday baa dee waxa weye nasculkhaafidku waa waxbaa lagu nasbiyaa ee haddaba iyadoo lagu daday maro ayaa rasuulka ilaahay lasoo hordhigay fa dahabtu jaabir dagaalka kumuu jirin aabihii baa reebay maalintaas oo kale hablihii badnaa ee walaalo ahayn iyo waxbuu uba reebay bal markaasoo dee waa yimi aabbihiina waa kan la keenay fadahabtu waan tegay buu yihi oo waawaan tegay uriidu anoo doonaya an akshifa canhu inaan wejiga balmarada ka qaadoon kaba faydo fanahanii qowmi kollayna xadiidkan yaanu intaan leekaaninbe janaa-is bilowyadeedii un markan aan bilownaynu kuba soo maro inuu bal taas sameeyeyba uu kaba qaaday baynu ku soo ogaanay qowmkay waa tolkay ayaa reer bani saliima ii diiday oo yidhi may daa uma dahabtu waan tegay oo dee dilkii waxaa u dheerba san loo galo iyadna naxdin labaad iyo xusni labaad kuba beeri karta markaase iyaguna sidaasay ugaba nahiyeynay agshifu canhu anoo maradii waxaan doonay waan tegay anigoo ka qaadaya wejigiisii bal maradii ka qaadayo fanahanii qowmi qowmkaygii ayaa iga nahiyey faamara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa amray oo fa rufica waa la qaaday dee waa la aasayeyno markaasoo dee waxa weyaan halkaa imika ay dee shuhadaa uxud ay ku wada aasayeen dadkii loogu aasuu ka mid aha bal markaa qabri baa lala geliyey waayo dadkuna way badnaayeen intay joogtaana intooda badani way dhaawacnayd markaasaaba dee deeta waxa weeyaan dee laba iyo laba laba iyobaa loo gelinayay haddaan wax ka badanba qabrigii la gelinayo isagii camr bnuljamuux ayaa meel la wada geliyey markaa hore mar dambuu ka saaray afartamiya sano malaa waqti dambe dabadeed fa samica jaabir baa ka saaraa leh fa samica wuu maqlay rasuulka ilaahi markaa sawta saa'ixatin haweenay qaylinaysa dhawaaqeed buu maqlay faqaala wuxuu uhi man haadi waa iyo tan dhawaaqaysaee barooranaysa faqaaluu waxay dhahan ibnatu camrin aw ukhtu camrin dee horena waanu soo maray waa kii lahaa cammatii buu markaa hore kaba soo cabiray waa shaki eh laakiin riwaayaadkii kale oan soo marrayba shaki kumay sugnayn riwaayada hore waa ukhtu markaas waxa weeyaan ibnatu camrin weeye waayo inay jaabir waa jaabir ibnu cabdillaahi cabdillaahi baa cabdillaahi bni camr bni xaraam ah markaa waa walaashii bay ahayd isaga idadii bay hayde markaas may ahayn dee camroo awowgiiyo walaashii may ahayn waa idadii bay ahayd faadima la odhanayay faqaala ibnatu camrin qaala wuxuu yidhi falima tabkii aw laa tabkii kollay shaarixan ku soconayaa siduu dhigtay markaa istifaamta waxa weeyaan dee falima keliya maahayna tabkiiduu raaciyo falima tabkii maxay ooyeysaa maxay la ooyeysaa markaadha horeyn malaa u soo marray cibaaradii hore tabkiin aw laa tabkiin bal matalan taas oo aan nidhi dee ama ooye ama ha ooyin waa isla miduuno mansiladaa weyn baa ilaahay dhigay malaa'ig baa uba hadhaynaysay haddii la ooyey haddaan loo ooyin baa ilaah baa subxaana watacaala karaameeyo sharifaye bal haddaan san imaka sharaxa aan kuba socono riwaayadii wuxuu leeyahy horta waa lima waana istifaam oo wuxuu leeyahy istifaamu can hayba markaa ficilkay la socotaayo falima tabkii maxay u ooyeysaa awdi markaa shaki bay noqon taa hore saa kamaynaa dhigin oo shaki bay markaa noqonoo haddii bal matalan ta aan kaba dhigno falima tabkii aan dee aw laa tabkii ama wuxuu yidhi laa tabkii ha ooyin oo markaa laadunaahiye noqoto taa horena istifaam bay noqonaysaa bal taasba weeye waxaynu soo maray tabkii awlaa tabkii awdaa litakhiir lagaba dhigo dacnaa way ooy ama dee oy amaha ooyinba amaha oyda ama yaani ooyine kollay khayrkan weyn baa ilaahay siiyo muxuu yihi rasuulka ilaahay famaa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu kamay suulin tudalliluhu inay hadhaynayso biajnixatiha waa dee maqaamka sare iyo mansilada sare uu leeyahay malaa'igtii ilaahay baaba isaga u hadhaynaysay oo ajnixadeeday ugu hadhaynaysay xataa rufica ilaa la kor yeelay oo dee koryeelkiina kolle qabrigiisi baa la geynayay macnuhu waa maxay de waxa weeyaan martabadaa weyn buu gaadhsiisnaa malaa'igtiibaa ajnixadeeda ugu hadhaynaysay markaa kol hadday taa tahayba bal waxa weeyaanba in loo ooyo wax habboonba maaha oo in loo ooyo ama habboonaba taasba ayay noqonaya laakiin awdo ama takhiirkaa hore haddaan kaba dhignana macnihii hore ay noo iman haddii balsen sharaxan kuba socdana dee macnahaasay noqonaysaa bal waxaan idhi baabku markii hore waxa weeye imaka dee inoomuu dhigan halkan baab kale mee baabunbuu dhigtay laakiin tarjamo inoomuu dhigan calaaqada waxa weeyaan uu baabkii hore laba yeelanayaan baabkii hore maa yukrahu min aniyaaxa xtimadhe macnaa waa wixii la karhay waa karahad taxriimee niyaaxo ah maydka loo baroorto waana kan hadalkii cumar maa lam yakun naqcuna laqlaqo hadday oohinuun tahay dhibaata ma jirto ila ilmaynaye waa qaylo iyo ficil kaloo aan toosin marka laguma daro markaa baabkan calaaqada kaba yeelanaya waxa weeyaano oo bal matalan tan markii ay qaylisay rasuulka ilaahi waa ka hadalkayidhi bal haddii aan laa tabkii aan nahyi kaba dhignaba marka maxay tahay ee wuxuu xadiidku tilmaamayaa haddii aanay markii qaylinoo ilmayso uun umuu diideene niyaaxadan xaaraamtiihi waa taa ama ama oohintan xaaraamtii waa taa ama dhawaaq la socdo ama ficilka laba socdo tanna dhawaaq baa raacay waana tan rasuulka ilaahay kuba inkirayo calaaqadii baabkii hore la leedahay tan bay noqon ayay noqonaysaa kolley xadiidka intiisa kalena horey noo soo maray baabun laysa mina man shaqa aljuyuuba waa xadiidkii qeyb kaba mid ah laysa mina anaga naga mid maaha man shaqa ruuxa dildilaaciya markay musiiba dhacdo aljuyuuba jeebabkii dilaaciyey oo dee maradii dildilaaciya marooyinkii ama maradii u gashanaayo taasoo kale kaasi anigu beri baan kaba ahayoo annaga naga mid ma aha bal aljuyuub waa jamcu jaybin jeebna waxaa la yidhaahaa waa intan furan luqanta laba furee madaxa lagaba geliyo marada taas baa jeeb laguma magacaabaa markaa dee dilaacintiisa la dilaaciyaanoo iyadoo la dhufto la yskuma furo markaa maradii weeyaanoo jeebku waa halkan fadxadan cunuqa ama halkan laga gelinayo madaxa intan furan taas baaba jeeb laguma magacaabo dee tan kale jeebkan wax lagu gurtan waa tan mar dambe looguma magacaabo laba yidhaahe laakiin asalka jeebkan dee riwaayaadkay nooguma yimid tanba weeyaanoo macnuhuna waxa weeyaan waa ruuxii oo dee maradiisii dildilaaciya marka ay musiiba timaado kaasi naga mid maha xadiidkaana laftigiisaba uu qeyb ka mida yahay xadaثna abu nucaymi qaal xadaثna sufyaan qaal xadaثna zubayd اlyaamiy can ibrahima can masruuqi can cabdilaahi radia allahu canhu qaala anahu qaal bal sanadku isagoo reer kuufa un sanadkane abu nucaym sufyaanka uu idlaaqaya waa sufyaan thawri baa nidhi zubaydkanna zubayd ibn اlxaariث baa la yidhaha waa nin reer kuufa oo aada u itqaan badnaa caabidna ahaa hiqa ana ahaa macnaha nin mutqin oo caabida oo kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh yaamiyo miimta waa la takfiifiyaa waa reer reer bani yaam la odhanayay nisbadutoo asalkoodu reer yamaneed ahaa dee ilaa imaka dambana malaa waa degan yihiin yaman al ayaamiyuna kolkol way timaadaabe reerba waa magaalada najaraan la yidhaaho ee dee kollay yaman kusoo dhow malaa beryihii horena dee yaman bay raacsanaan jirtay waa magaalada kolley waa dadka degaanka ah hareeraheeda uba badan baaba dhici karta inay yagayiin waana degaankaas kolley najraan gudaheeda iyo qaryooyinka inta badan ku hareereysan ilaaba waqtigeenan dee iyagoo wax yimi malaa boqol iyo kontonkii sanadood dambe ay taasi dhacday waa niman makaarimo laydhaha baadiniye ayaa dhulkaa degan oo dee sacuudiga malaa intaasuu kuba ilaaliyayo makaarim baa laydhaahaa dee waa niman baadiniye ah maaha shacbi oo baadiniye qolada laba yidhaaho waa reerkana kolley degaankooda taas baa ama qaryooyinkaaso badankoodu waa jaanibkaas iyo noocaasoo boqol iyo konton sano mala muddo taqriiban ayay fikradan dee cid waatay intay yimaadeen bay qaateen waa niman niman kolley laakiin carabtii hore lama yaqaanay almaanulcarab ba odhan jireen xagga shajaacadooda iyo quwadooda ay lahaayeen bal markaas laakiin waa nin hiqoo mutqina waa reer kuufana wuxuu yihi cabdillahi ibni mascuud qaala qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi laysa minaa naga mid ma aha man latama ruuxa dhirdhirbaaxay alkhuduuda dhabanada waa inta u badan hadduu wejiga iyo meel kale dee wax la dhacayana waa la miduun dhabanada waa markay musiiba timaada weeye washaqa dilaaciyey waa intii tarjamada inta kalen taraajim buu udhiganoo xadiidku markaa markuu inoo soo celceliyo waan dee iska dhaafi doonaa un laqbada dabadeed aljuyuuba jeebabka dilaaciyey oo dee qamiiskii ama dirica ama wixii uu ruuxu gashanaa intuu dhuftay saa jeexjeexay kaasna naga mid ma aha wadacaa isagoo ku habaartamay oo ku baroortay bidacwa aljaahiliyati bidacwa ahli ljaahiliya dadkii jaahiliga ahaa dee waa hoogayo iyo ba-ayay taas yaa weylaah iyo waa sabuuraah iyo wixii ay odhan jireen oo san dee dumarkeennuba dee marka ay barooranayaan hoogga iyo ba-an ay u yeedhaan oo kale taasba weeye ayay noqonaysaa bal tarjamaabu intaa yaa weyla iyo uba dhigan doonaa bal waxa weeye kastaasi anaga naga mid maaha ruuxa waxaa sameeya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee dumarka bal beyacuu kaga qaadi jiro markan uu la mubaayacoonayo waxyaalihii uu beycada kaga qaadi jiray waxaa kaga mid ahaa inaanay barooran dhawaaq saasa aanay ku barooran kitaabkaanay kuba sugato mar dambey iman doontaa ama kitaabka kuba iman doontaa bal maalan dee waxyaalla afcaashaas intuba tilmaamaysa dee sabir la-aan iyo jazac iyo waxyaalaha tilmaamaya o dhanna dee kolley wada xaaraam weeye haddii bal maalan aanu xataa ruuxii oo yahaynbe laakiin ficilkan kale uu sameeyo waa ti uun waa xaaraamti uun haddii qayladii iyo oohintii waxani ay raacaanna dee waa xaaraamtaasunoo markaa waxyaalaha caynkaas oo dhan waciid adagna waa u yimi dee waana wada xaaraam weeyaan oo dee wax bannaan ma aha maalan haddaba isagu sheekhu shaqal juyuuba keliyuu dhigtay waayo kuwa kaleu tarjamo u dhigan doonaa waxaana u googooyeyna si aan loo qaadan oon loogu moodin xadiidku in markan ay wada socdaan un ficilkani uu xaaraam noqonayo iyadoo khuduud waxaan haddii marka la israaciyo majmuucoodani inuu ka xaaraamtaa yahay ee mid kastaaba gaar ahaantiisa xaaraam uu yahay ayuu dee taraajimtan mid midkaa ugaba dhigtay oo maaha uun majmuuca iyo isugeyntooda ayaa keenaysa oo ficilkaa isu tegay ayuu ka dhalanayaa xaaraamnimadku ficil kasta mid kastaba gaar ahaantiisa dee waciidkan iyo dembigan weyn waa u soo arooray laysa minana dee waa koonoo barhkood culimada min ahli sunnatina wa dariiqatina oo dadka kolley horeynu kitaabka uguba soo maray ruuxa muslimkii ficil ama dembi iyo macsiya uu laba yimi kabiiro haba noqoto dee kuma gaaloobo diintii kagama baxo bal maalan taasoo kale haddaan istixlaal iyo banaysi iyo waxyaalahaasi jirin kolley waana ka markaa afcaashan dee kolley zajrin wacidadan iyo siiqooyinkan zajrin waxaan layska zajrinaya oo layska dheeraynayaa way kuba sugan tahay dee ruuxaasna inay waxa weyan haddii aan xataa aanu diintii kagaba bixin war ruuxaa dembi weyn oo xun kuba dhacay oo ka uu kuba mutay rasuulka ilaahay inuu yidhaao dee kaba beri noqdo oo kaba beri noqdo marka annaga naga mid ma aha bacd alculama waa sufyaan oo kale ayaa wuxuu odhan jirayba dee yaan lagu fasirin ahla sunnatina wa dariiqatina iyo waxyaalo kale si ah lagu daayo dee arrinta waxaa loolaba yimo ujeeddadu ay ahayd in ay dadkii ay taasi noqoto zaajir waxaan kaba dheeraynaya haddaba iyadoon la fasirinee laba yidhaaha ruuxaas naga mid maaha rasuulka ilah yidhi ama beribanka intaa laguma daayo ayaa xagga marka la eege zajrinta aada ugu sii xeel dheer weeyaanoo in sidaasba laguma daayo oo alfaadaha dee halkanun maahay meelo kalena way kuba soo aroortay saman hashana falaysa mina iyo ama man hasha falaysa minii iyo alfaadihii kale la midkaabe haddaba anaga naga mid maaha wadaca bidacwa aljaahiliyana dee sidaan sheegayo xadiidka uu inoo soo celcelin doonaa dacwa aljaahiliyana waa niyaaxadan iyo dee markaa ay meydkiiba ammaanayaan kolkol ee saasuu ahaa saasuu ahaa saasuu ahaa ama ay ku habaartamayaan halaag iyo hoog iyo hoogay oo ba-ayay ay leeyihiin taas baa waxaasoo dhan dacwa aljaahiliya xadiidkana uu soo celcelin doonaa abwaab dabadeed baabu rithaai nabiyi sala allahu calayhi wasalama sacda bna khawlata adakani baabu rithaai nabiyi sala allahu calayh wasalam bal nebigu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa weeye damqashadii uu damqaday ee uu naxay waxa weyaan sacd ibnu khawlata ayuu baabkiisii yahay arintaa asalka hore markaa rathaa yarthi rithaaan asalka hore waxaa la yidhaha waa meydka ammaantiisa meydkoo la ammaano maxaasintiisiiyo wanaagiisii la tiriyo waatan dee ama nadmi haba noqoto sida dee qasaa'id badan oo qolooyin saas looguba ammaanay dhintayba amba waxa weeye haba noqoto ama yaani nadmiba noqoninbe bal taas baaba laba yidhaa laakiin dee bukhaarina waa ka tan kaba cabiray aimada qaarkoodna tacbiirkiisan waabay kuba bushiyeen sidaa ismaaciil iyo kale ay leeyihiin arrinkani maraahidii ama ammaantii meyd la ammaanayay ee waxay maxaasintiisa la tirinayay ma aha ee arrinkani waa tawajuc ruuxii oo loo naxayo loo xanuunsanayo loo damqanayo arrin ku timi daraaddeed bal markaa kolleynaa xadiidka akhirkiisana waan arki doonaaye iminka maaha ammaanba inooguma imanaysee waa ruuxii bal haddii dee ama wax yimi ama musiibada heshe ama geeridaa ruuxii uu uba naxo oo ugu damqado bal maalan taas ama uuba murugoodo dee inay xusnigaa qalbina lama diidaye bal taa wixii kuba yimo kolley dee rasuulka ilaahay wax kaba yimi hadday tahay waa macno iska jaa-isay noqonaysaa oo bal kolley muraadka bukhaarina taasun bay kuba fasiraya taxasun watawajuc oo dee waa shay mubaaxu noqon way bannaan tahay sacd ibnu khawlatana bal marka dambaan eegi doonaa dee markaas uu inoo iman doonaa matinka xadiidka xadaثna cabdullahi bn yuusufa qaala akhbarana maliku can ibni shihaabin can caamir bni sacd bni abi waqaasin can abihi radia allahu canhu qaala anahu qaal sacd ibni abi waqaas baa wuxuu yihi inankiisa caamir baana kaba warinaya kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yacuudu inuu mid isoo booqda caama xajat lwadaaci sanadii xajatulwadaac buu isoo booqday ama waa isoo booqanayay min wajacin xanuun ishtada bi kaa liajrigii min ajri wajacin ishtada bi igu adkaado xanuun dee waxa weyaan adkaa oo dee aan xanuunsanayay bartaas baa dee uu kuma dhowaaday ama isagii sidhi haatan waaba dhimanaysaa kaas buu rasuulka ilaahi gaba soo booqday faqultu waxaan idhi rasuulka ilaahi baan ku idhi inii aniga qad balaqa waxaa gaadhay bi aniga xagga min alwajac amaa bi aniga i gaadhay min alwajaci xanuun xaggii ee maa taraa weeye waxaad arkayso ee kuba muuqda oo macnaha xanuunkaygu waa culus yahay oo heerka aad arkayso ayaa xanuunkaygiiba gaadhsiisan yahay waa inaa duu maalin anigu nin xoolo badan lena waan ahay walaa yarisnii ima dhexlayo ilabnatun inan uun mooye inan uun mooyaane wax kaloo idhax macnaa waa dad ehlu farada weeyaanoo dee bal markaa taasuu u jeedaa qaraabo kale iyo casabo kale waa lahaa waa xaggii awlaaddii ayuu inan uun markaas lahaa macnaha hadda waa sanadii tobnaadee rasuulka ilaahay baa bilo yar dabadeedba waa wafaaday macnaha awlaadan badan uu leeyahay ee weliba qeyb kaba midii ruwaadda xadiidka ay kaga mid yihiin saa caamirkan imakaan hayna iyo deero kala duwan baaba ruwaadda kaba mid ee waa taabiciin unoo wakhtigaa dabadeed bay dhasheen gabadhanna waxay culimmadu yidhaahaan umulxakam baa la yidhaha barhkood baa yidhaha waa caaisha bintu sacdin oo maalaha intanaan janaais ku jirnay hadal sidaas caaisha meel dikrigeedaan kuba soo marray caaisha bintu sacdin markaa waanay maalintaa soo sheegnay dee iyadu waabay raagtay cumrigeedii uu dheeraado imaam maalik baaba soo gaadho markaasay barhkood asaga dee bayquuniyada nin sharxay oo waa sharax nukhba lagu magacaabo nukhbahan xaafid ahaynba oo nin nabhani la yidhaah leeyo oo aan ahayn nabhanigan dee soomaalina taqaana ama dee agteedna mashhuurka ku ahaan jiray beryo aan ahayn oo uu kaba dhigay inuu taabic yahay imaam maalike laakiin umtan umulxakam baa la yidhaha caashadaas waa taabiciyadoo wakhtigaas may dhalanbe umulxakam baa la odhanaya umulxakam alkubra oo isaga taas bay ahayd macnaa cid kaleo idhexlaysaa ma jirto waaba inantaa keliyuu leeyahay waxay farado marka afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluhay maalihi dee anigina waa la arkaa inaan dhiman inaan dhinta buu leeyahay xoolihiina inantaasunbaa u hadhaysee maalkaygan badan een leeyahay saddex meelood laba meelood ma sadaqaystaayo dee waxa weeyaan xataa dee qeybtii uu khaybar kaba helaaba qayb waxoogaa iskaba noqonaysee qaale wuxuu uhi laa may rasuulka ilaahi wuu diiday macnaha ruuxuu kol hadii uma banaano weeye wasiyo inay weeyaan iyo ama wakhtigaa uu ruuxu dee ama xaalada uu yahay uun geeri laba filanayo dee waa runo waa in waa arrinkiisa xataa waxa uu bixiyey naajiskiina wasiyoo kale ay noqdaano waa thuluthulmaalun faqultu waxaan ihi bishadri afa atasadaqu bishadri nus ma sadaqaysta faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi laa may kiina waa diiday macnaa sharcana ma banaana uma qaala wuxuu yidhi athuluthu kolley halkan ama faacil xadfan baan thuluthka faacil ugaba dhigaynaa ama isaga intaan mubtada ka dhignaan dee ficil aan khabar ugaba dhigno qadaraynaayoo yakfiika thuluthu wey marka rasuulka ilaahi baa muxuu yidhi ama athuluthu yakfiika thuluth baa kugu filan haddaad doonaysa inaad wax la baxdo saddex meelood meel ahaan maalkaaga sharcigu waa kuu baneeyey waana kugu filan yahay sadaqa ahaan iyo wasiya ahaanba weliba haddana muxuu rasuulka ilaahay raaciyey wathuluthu kabiirun aw kaiirun uludku weliba haddana ulud ma yaroo waxaa rawan uludkii in laga yareeyo saa ibnu cumar ibnu cabaas baa lahaa dadku hadday uludka kaba yareeyeen wasiyadoodii ayaaba mudan ay rubuc iyo waxyaalahaasiya ay gaadhsiiyaan sababtuna rasuulka ilaahay waa ka yidhi wathuluthu kabiirun ama kaiirun xadiidkuna imaka jaanibka jawaanibtaasoo dhan inooguma sugno oo halkana kumuu sharxinba oo adiga arkaan dee qolooyinkiina fadxaysa waa sadara uun waayo waxba kamuu qaban laakiin meelihiisii uu kuba imanayay ha noqoto dhowr meeloodoo dambuu kuba iman doonaaye taas buu xadiidka kuba sharxi doonaa oo bal maalan wasaayi ay uba soo horeyso haddaba markaasa muxuu rasuulka ilaahay yidhi isagoo tan dee inuu u diiday intii kale uu leeyahay thulusu waa kuu bannaan yahay weliba thuluskuna waa badan yahay ayaa muxuu yidhi inaka adigu anta dara adoo ka taga warasataka dadka ku dhexlaya akhniyaa iyagoo xoololo oo dadkii ka maarmay oo akhniyaa ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum intaad wixii dee adaysatayba aad labooda baxdood sadaqaysato an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo caydhoo yatakafafuuna naasa dadka gacmaha hoos dhiganaya macnaha yasaluuna naasa biakufim weeyo dadka barbaryayo gacmaha hoos dhiganaya adoo ka taga waxaa kaaga khayr badan oo ka fiican adigoo iyagoo aqniyaa kaba taga waynaka waa arrin kaleo iclaam dee rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisa ah oo wuxuu ku yidhi wainaka adugu horta me qeybta dambe ay noqon doonta iclaamkee wainaka adugu lan tunfiqa ma baxaysid oo lama lama baxaysid weeyo ma nafaqaysid nafaqata nafaqo nafaqadaasoo tabtaqii biha aad ku dalbayso wajallaahi ilaahay daraaddii aad ulaba baxday ilaa ujirta calayha anaa maalka wax alla wixii aad la baxda haba yaraadee maalkaaga aad kalaba baxdo ilaahay waa kaa ajri siinaya xataa maa tajcalu waxaad yeelayso fii fi imraatika fiida dambe waa macnaa fame afka haweenaydaad afkeeda aad gelinayso iskaba daa waa wax dee xadi nafs kuba tacalluqsan dhici kartaba dee waqti la ciyaarayo oo laysagama jeedo shahwe iyo waxyaalo kale wax la sameeyo afka haweenaydii loo geliyo oo kale taa nafteedana haddii niyadu ay la niyo fiican ay jirto oo dee taasoo tabtaqii biha wajallah ilaahay subxaana watacaala ajri buu kaaga qoraya xataa maa tajcalu fii fi imraatik faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ukhallafu hamsadii sifaamka ayaa qadaran halkan ukhallafu wey miyaa lay reebayaayoo bacda asxaabi asxaabtayda dabeed ma makaa laygaga tegayaa intay asxaabtaydu noqdeen waayo makaa weli la joogaa ay madiino ku noqdeen iyo daartii hijrada ayaa aniga halkan laygu reebayaa qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innaka adigu lan tukhallafa laguma dibdhigayo oo fa tacmal aad samaysid camalan saalixan haddii laguma dibdhigo dibdhiga halkan dee macnahaas horuu noqon iyadoo cumrigiisii uu dheeraado oo dee ilaahay muddadaayaba sii dhacdayba oo fa tacmal aad samaysid camalan camal saalixan ilaa oo lagu dibdhigoon markaa camal saalixa samaysid istatabiya camalkaa saalixaad samaysatay aada samaysay waxaad ku biirsanaysaa darajatan wa rifco dee ruuxa muminka cumrigiisa dheerna khayr unbaa buu siyaadinayaa ilaa darajatan wa rifca uma lacalaka waxaa laga yaabaa waatan aan leenahay aclaamtii nubuwadii rasuulka ilaahay weeye an tukhallafa in lagu dibdhigo bacnaa xanuunkan aad kuba dhimin aad ka kacdo oo lagu daayo oo cumrigii lagu dheereeyo xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacaan aqwaamin qoomyaal ay kugu intifaacaan oo waa dad ama dee jihaadka aad jihaadayso ilaahayba ku soo hanuuniyey oo soo islaamay way intifaaceen dadkii kale muslimiinta ahaa dee waxyaalahaas bal maalan khanaa'imta iyo dhul ay helayaan ay ku helayaan dagaaladaas isagiiba dee uu hogaaminayo waa laguba intifaacayaa markaa ama ruux soo islaami ha noqdo ama waxyaalihii dadkii kale muslimiintaha kuba intifaacaya wixii futuuxaadka haba helenu kaba qeyb qaadanaye waxaa laga yaabaaba inta cumrigaagu dheeraado lagu daayo oo cumrigaagu dheeraado ilaa ay dhacdo in lagu intifaaco dad ay kuga intifaacaan oo wayudarab bika la dhibo aakharuuna kuwo kaloo dee intay dhimashadii ku dhinteen gaalnimadii bilaadoodii laga qaadiyo waxyaalo kale oo gaaladii dhib ay kaba soo gaadho taas buuhi dee kollay tanna waa tii dhacdayoo hadday sanadii tobnaad ahayd saxaabigani tobankii jannada loogu bishaareeyey waa ninkii ugu geeri dambeeyey tobankii dhammaanna markaa waa la wada joogay tobankii jannada loogu bishaareeyey waa ninkii uu geeri dambeeyey shan iyo kontonkii hijirada ayuu dhintay waqtigaasna maxay ahayd waa tobankii hijirado waa shan iyo afartan sanood dabadood ayuu bal matalan oo taasoo tuqaldee wakaa ilaahay subxaana watacaala cumrigiisii dheereeyey taasi waa midoo sacdun bikhamsin tali khamsiina fa huwa aakhiru cashratin yaqiina suu suyuudi idhaah bal matalan arrinta kalee jirtaana ee wuxuu ahaa dadkii muslimiinta ahaa khaasatan ninkii muslimiinta hogaaminayay dagaalkii aada iyo aada u weynaa furo u noqday isagiiyo marka dagaalkii nahaawando ka dhaca laysku daro furo u noqday faris iyo dhulkii ciraaq iyo dhulkaa kaba shakeeyo oo dhanba in gacanta laguba wada dhigo dowladdii reer furusna ay suusho dagaalkii taasaa furo ahaad iyo qaadisiiya dagaalkaa ninkii muslimiinta hogaaminayay ayuu ahaa qaa'idkii muslimiinta waqtigii cumar ibnualkhadaab oo isaguba matalan taas iyo ilaa madaayin caasimadoodii la geliyay dhulka dee markii dambena isagu waa kii basraba dee dhisay amee kuufa ee isagu halkaaba degay dee ugu dambayna aduu dagaalkii nahaandoono markuu dagaalkii dambe nahawan dee nucmaan ibnu muqariniyo lagu dilayna uu dhacay dabadeedba dee markii dambe caqabo dambe may jirinee dhulkii waxay noqdeen waa taasoo dhul gacanta lagu wada dhigo oo islaamkii wada gaadhay haddaba dad badanna way ku intifaaceen dad badanna dhibiy waa kaba soo gaadhay oo waana rasuulka ilaahay dee calaamtii nubuwadiisa wuxuu uhi rasuulka ilaahay weli maxalushaahidkii maynaan gaadhin allahuma ilaahay ow amdi u fuli liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradooda u fuliyo u taam yeel walaa tarudahum ha celinin calaa caqaabihim cidhbahoodii dib ha ugu soo celinin oo macnuhu waa maxay kollay dee daartii ay ka hijroodeen bay joogaan imaka nusuk bay u yimaadeen laakiin qolooyinkii ilaahay daraaddii maka uga tegay iyagooy beledkoodii tahayo aada iyo aada u jeclaayeenoo waxay ku bedelan lahayna aanay jirin iyagii looma ogolayn inay degaan oy halkaa joogaan looma ogolayn waxaa loo ogolaa kol haddii dee kitaabkaanay meel dambe kuba iman eh nusugooda ay dhammaystaan saddex habeen baa loo ogolaa saddex habeen wax ka badan in nin muhaajiri joogo maka waa meel ay ilaahay daraaddii uga tegeen markayna kusoo noqdaan ma ahayn marka hijradoodii ilaah u taam yeeloo dib ha u soo celo ninkii markaa dib maka u degay isagoo markii hore muhaajiriinta amaha dadkii bacdalfatxi hijrooday ama tegey ee qablalfatxi oo kale dadkaa hore hijrooday hadday dib ugu soo noqdaan dee waxay noqonaysa waa hijradoodii kaba laabmeen oo kale iyo taas bay noqonaysa ilaah hijradoodii u taam yeeloo dib ha ugu soo celin cirhbahoodii walaa tarudum calaa caqaabihim laakiin ilbaa'isu sacdu bnu khawlata rasuulka ilaahay muxuu yidhi maxalu shaahidkiina waa halkan ritii uu sheegayana waa intan weeye laakiin albais laakiin ruuxa baahan dhibaataysan dee albusi waa shidat lfaqri oo kale ruuxa baahan dhibaataysani sacd bnu khawlata sacd ibnu khawlo weeye xadiidkii rasuulka ilaahay halkaasuu ku joogaa marfuuc ahaa intani waa in mudrajo xadiidka raacday ee waxaaba la yidhaahaba zuhri oo kalaamkiio wuxuu ku caddaynayaa rasuulka ilaahay busigan uu ku sifeeyey sacd ibnu khawlata muxuu yahay markaa sacd ibnu khawlata waa nin quraysha oo dadkii muhaajiriinta kaba mid ah taasba weeye ayuu ahaaba waxaanu soo noqday oo kolley malaxatulaaciyo mako ku dhintay dee iyaguna maka inay ku dhintaan iyo dee taasoo kale waa kanoo wuxuu habboona maahe dee lamana doo dee iyagu qadar ilaahay baa yimi barhkood baa yidhaha maya uu iska soo uu soo noqday oo markaas may ahayn intaa yaraynusiga gudanayaan bal arrinku wax ay ikhtiyaar u leeyihiin may ahayna malaa dee ama waqtigaa horteed barhkood siday sheegaan haba yimaado ama taase laakiin wuxuu ku dhintay maka ayuu kuba dhintay waana dhulkii uu kaba tegey ee isagu ilaahay daraaddii ugaba hijrooday dee iyagina waa taan leenahay in ay ku nagaadaan meeshii ay kaba hijroodeen iyaga agtooda waxaanay intaa yaree xawaade dantooda gudanayaan ma nusuga ay gudanayaan dabadiina saddex heshown mooye loomaba ogolayn haddaba markaa isagii halkaasuu kuba dhintayoo waa tan uu kaba baqanayayna sacd ibnu abi waqaas inuu kuba dhinto uu lahaa khallafu markaas waa khallafu bacda asxaabi rasuulka ilaahay baa yidhi ruuxa baahan ruuxa dhibaataysan waa sacd ibnu khawla marka muxuu yihi zuhri intan waxaan leenahay xadiidka dee waa qeyb in marfuuci maaha rasuulka ilaahay kalaamkiisi maahayn yarthii lahu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waa halkii rithaa u kaba cabiray mana aha baan leenahay mayd la ammaano dee imaka ammaanba uguma sugnaa iyo maxaasintiisaoo la tiriyo wixii ritha loo yaqaanay ee yarthii lahu bimacnaa yatawajacu lahu wayaxsanu lahu weeyaan wuu u damqanayaa waa u naxayaa lahu isaga rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam oo haddii rathaahu la yidhaha ammaantii bay noqon lahaydeen laakiin rathaa lahu macnaa waa tawajaca lahu bay noqon iyo dee waa taxasana lahu baana uu damqanayaayo waa u naxayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh muxuu ugu naxayaa an maata bimaka lian maata bimaka waa liajli an maata bimaka inuu maka ku dhintay daraaddeed oo makuu ku dhintay waana meeshii uu kaba hijrooday ee dee bal matalan taas baa rasuulka ilaahay uusan uba yidhi oo uu bal matalan hadalkana uba yidhi oo arrinku waxa weeyaan waa tawajuc iyo damqasho uu u damqanayo isaga arrinkan daraaddeedii oo daartii uu kaba hijroodayna kuba dhintay sacad laakiin dee waa kaa waa raacay dadkii waanu ka kacay xanuunkii muddadaa dheerna waa noolaa bal xadiidka inta kale way inoo iman doontaaye maxalushaadku intan weeyaanoo ujeeddada xadiidkani markaa maaha ama tarjamadu baabu rithaa'i nebiyi ruuxu dhintay oo ammaantiis iyo wanaag waxyaala la tirtiriyo sii dee ama nadmiha lagu tiriya ama natiriya tan iyada waxa ay tahay rasuulka ilahi halkan waa waxa tawajuca iyo damqashada iyo naaxdinta ruuxii looba naxayo ama looba murugoonayo dee waa shay jaa-isay noqonaysaa baabu maa yunhaa can alxalqi cinda almusiibati baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yunhaa la nahiyayo can alxalq maxay la yskaba nahayo can alxalqi xeerid la xiiro timihii cinda almusiibati markii geeri dhacdo in ruuxii dumarka ay timaheedii xirto bal nahyigii kuba yimi isaguna waa nahyi dee adag weeyaan oo arrinku waa litaxriim eh taas buu baabkeedii yahay وqال الحكم بن موسى قال xدثنا يحيى بن حمزة عن cبدالرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة xdثه qال xdثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال bal kolley waxaa ruwaadda bukhaari malaa nuso ama riwaayo bal waqti nin la yidhaha riwaayadiisa ayaa halkan waxaa dhacay xadathana alxakam laakiin intooda kale oo dhan waxaa dhacay waqaala alxakamu culimadna waxay leeyihiin kolley waqaala alxakamu baa sawaabka ahee saabul waqti agtiisa dhacday wahan bay kuba tiriyeen waxay uguba tiriyeenna a'imadii ruwaadda bukhaari ama mashaayikhdiisa ama dadka uu wax ka wariyey rijaashiisa ururisay oo dhammi nina kumay de waxa weeyaan marka la eego sheekhadiisii kumay soo darin xakam ibnu muuse alqandari kumay soo darin marka halkani wuxuu noqonayaa tacliiq buu noqonayaa waa mucallaq walow dee ninku inuu hagaagu soo gaadho yahay oo muslimo dee waa ka wariyaa sheekhada muslim buu kaba mid yahay laba boqol iyo sodomeeyihii jirada bal wuu kaba dambeeye laakiin waa isaga ayaanay ku tirin sheekhyadiisan uu toos ugaba wada qaatay inuu yahay baanay kuba tirin oo marka halkan waa qaala alxakamuda inoo taalla ayay raajax yeelanay kaba raajax yeelaan xadaanaa bal may waxay leeyihinba taa kale ama abulwaqti waxa weeyaan wahan bay noqon oo waa siqa tacliiqa laakiin muslim baa xadiidkan xidhiidhiyo siduu ku xidhiidhiyeyna muxuu yidhi xadaana xakam ibnu muusa waayo maaha cidi uma dhaxayso ee waa tane bukhaari marka waa tacliiq markaa xakamkanna kole ay ma kala duwan baa tawhiiqiyey oo waa siqa yidhi sa ibnu maciin iyo rag lama laao ilaa rag shan iyo way tawhiiqiyaan xaafid ibnu xajar saduuq buu kaba cabiraa waana bukhaarina markaan idhaa waa tacliiq muslim iyo abu daauud oo maraasiila iyo ibnu maaja iyo nasaa-i ayaa wax kaba wariya ama sheekhiisan yaxya ibnu xamza waa dadkii atbaacu taabiciintii dhexe weeye dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo waana kutubta lixdaa raggoodii waana nin hiqaab ninka kasii dambeeya cabdiraxmaan ibnu jaabir jaabirku waa awowgii awowgii baa loo tiiriye cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir baa la yidhaahaa oo jaabirku waa awowgii oo loo tiiriye waa ina yaziid waana reer dimashiq ahaa ama dee waxa weeyaan oo kale iqaadii ruwaadda iyo dadkoodii aada uba mudnaa ahaaba oo kutubta lixdaa isaguna kuba sugnaa atbaacu taabiciinta dadkii ugu waaweynaa ah cidda kasii dambaysa qaasim mukhaym marna waa isagu nin taabiciya oo markii hore waxa weeye reer kuufuaye markii dambeu shaam dega waana nin hiqo faadila laakiin markaan san nidhaahno isaguna sanadkan dee cabdiraxmaan meelo kalu kuba sugan yahe sanadkan imika tacliiqa markuu kuba sugan yahay qaasibeenu wax kale kuba sugnayn isagana bukhaari tacliiq bay noqona laakiin intooda kale oo dhammoo muslim kaba mid yahay ee axaadiid mawsuulay kaba wariyaa waa nin hiqoo mudan weeye wuxuu hi marka abuburda iyo isla isla dabaqay noqonayaan abuburduu kaba warinaya in abi muuse alashcari oo qaale wuxuu yihi wajaca waxa xanuunsaday abuu muusa waa aabihii wajacan xanuun ayuu xanuunsaday fakhushiya calayhi waa la miyir daboolo uu miyir beelayba walxar ra-suu madaxiisu fii xajri imra'atin haweenay dhabteeduu kuba sugan yahay min ahli waa xanuunsanayay malaa dhabteeduu barkanaa waa haweenaydiisii waaba abuburdo hooyadeed abuburdo hooyadii markaasaa waa iyadoo saasuu miyir beelay falam yastadic markiibay iyadu se dee riwaayadka le xadiidka inooguba sugan muslim iyo keyrkiiba ay wariyeen way qaylisay way barooratay way qaylisay isagiina waa kanoo uma diidi karayo kama nahyin karayo waaba miyirla-ye laakiin waxbuu maqlaya de aduu markaaso way qaylisay falam yastadic ma karin an yarudda calayha bal markaa dee malaa inuu waa isla maqnaayo qashigan baa kuba yime laakiin wax waa dareemayey oo iyadna way qaylisay falam yastadic muu karin an yarudda calayha inuu ku celiyo iyada shay-an oo uu idhaaha ama uu kaba nahiyo waxaanay laba timi falamaa faaqa markuu soo miirsaduu qaala yidhi ana anigu beriun beri baan ka ahay minman beri-a ruuxii uu beri ka noqday minhu xaggiisa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam ciddii rasuulka ilaahay beri kaba noqotay uu ka beri ka noqday aniguna beri baan kaba ahay yuu ka beri noqday waa kuwan waana xadiidkii laysa minnaadii aynu soo marnay buu la macno noqonayaa ina rasuula llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay beri-a wuxuu ka beri noqday min saaliqati haweeneyda dhawaaqa sare u qaaday markay geeri timaada iyo musiibo saaliqa waa dee taa dhawaaqaysa ee barooranaysa walxaaliqati tii timaheeda xiiraysay waana intii uu ka soo qaaday iminka tarjamada tarjamadana waxay noo imanayaan tii hore ti aan idhi oo wuxuu markaa qeyb tarjamadii in xadiidkii kaamida tarjamo ugaba dhigay si meeshii uu dee uu inoo dareensiiyo nahyigani inaanu majmuuca ahayn mid kastaba gaar ahaanteed ay tahay wax dee xaaraama ama laysu diidayo walxaaliqati tii waxiiraysay washaaqati tii marada dilaacinaysay dharkeeda jeexjeexaysay intaba rasuulka ilaahay beri buu kaba noqday kolley xadiidku waa inoo socdaa waanan dee bal markaa laqbayna waayo abwaabtana ay saba socotaa isla mid ah baabun laysa midna naga mid ma aha man daraba alkhuduuda ciddii isgargaraacday isdhirhir baaxday dhabanka ama meel kaleba kaasi naga mid maaha markay musiiba timaado xadaana mxamed ibnu bashaari qaala xadaana cabduraxmaan waa ina mahdi qaala xadaana sufyaan waana thawri can ilacmashi can cabdillahi bni murata can masruuqin can cabdillahi cabdillahigan inagu soo noqnoqonaya caawa sanadkana waa deina mascuudun radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacwaa bidacwa aljaahiliyati waa xadiidkii imika un bardhoweynaan soo laqbaynaya baabu maa yunhaa min alweyli wa dacwa aljaahiliyati cinda almusiibati hadakani baabu maa kii bayaankii caddayntii waa yunhaa la nahiyey oo min alweyli waa dalab ama dee lagu habaartamo hoog iyo wa dacwa aljaahiliyati dadkii jaahiliyadu wixii ay dee ku barooran jireen oo cinda almusiibati musiibada agteeda dee weylkuna taabuu kaba mid ahaa oo macnuhuna waxa weeyaan min alweyli min adducaai bilweyl uunoo waa iyadoo dee dumarkeenuma kuwa waa kuwa hoogayo ba-ayo yidhaaho waa taabo weeyaanoo waa hoog iyo thabuur iyo waxyaalaha loo yeedho iyo dee markaa waxyaalihii kale iyaduna ay jaahiliyadu laba iman jireenoo marka alweylba waa jaahiliyadu waxay laba iman jirtee wa dacwa aljaahiliyati markaa muxuu noqonayaa waa cadfu caamin calaa khaas buu noqon oo kaa hore qeyb jaahiliyadii dacwadeedii kaa midowey tanna uu ka acamsayo isagii waa soo gelaya waxyaalihii kale la iman jireenna ee afcaashii kale dee aynu soo imikaba barhkood aan haynaana way soo gelaysaayo marka iyadoo khaas la sheegay baa caamkii haddana laga daba sheegay xadaana cumar bna xabsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmashu can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi radia allahu canhu qaala anahu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi laysa mina naga mid ma aha man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliyati xadiidkii unbuu kolba saddex qeyb ayuunbuu tarjamo u dhigtay qaradkiisuna waa ka aan sheegnayoo waa mid kastaba gaar ahaantiisa ayuu u yahay wax laysu diidayo shay xaaraam ah bal taasoo kale axaadiid kale waxaa kuba yimi lacana alkhaamishata wajha washaaqata jaybaha wadaaciyata bilweyl wathubuur inamaaja ibnu xibaan iyobaa adigu markaa saxiix yeelay ibnu maajahna waa wariya siduu shaarixu inoo sheegayo rasuulka ilaahi wuxuu laanacday ta wejigeeda xagxaganaysa ta maradeedii ama jeebkeedii dilaacinaysa ta iyadu ku ducaysa ama dee ku habaartamaysa dee u yeedhanaysaba hoog iyo ba iyo waxyaalaha caynkaasa rasuulka ilaahay uu lacnaday oo markaa waa ujeedadu afcaashaasoo dhan iyo waxaasoo dhammi inay wada xaaraam yihiin baabu man jalasa cinda almusiibati bal xadiidkan baan horta raacin doonaa waayo laba baabba omala dee ahayd in layswada raaciyo layskuma sharxo laakiin dhib malaha haddii aan ka gaadhsiin weyno kale oo isla yar dheeraadaan bal baabka horaan yar eegaynaa waa laba baab oo mutaqaabilayna oo isqaabilaya baabkan iyo baab ka dambeeye wuxuu yihi baabu man jalasa baabu bayaani man jalasa bal ciddii fadhiisatay baabkii caddayntii weeye iyo xukumkii cinda almusiibati musiibada agteeda yucrafu iyadoo la garanayo fiihi isaga oo wejigiisiiyo ama dee ay kaba muuqato alxusnu muruga ay kaba muuqato oo macnu waa maxay ruuxii geeri baa ku timi musiibbaa ku timi dee kollay geeriduna murugo way keenaysaa ruuxiina ikhtiyaarba taa uma laho murugoonin lama odhanayo taas lama odhanayo bal rasuulka ilaahay baa de xadiidkuna waa inoo dambeeya kolle ma dheeraan doono ee casharada ka dambayso inooguba iman doonaaye markii inankiisii ibraahim dhintay muxuu ihi alcaynu tadmac waalqalbu yaxsan ishu way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugaysan yahay bal wa inaa lifiraaqika ya ibraahim walaa naqulu ilaa maa yurdi rabbana laakiin ilaahay wuxuu raalli ka yihi mooye wax kale kuma qowlayno bal taasoo haddaba ruuxii masiibaa timi waa fadhiistay waxaa laga garanayaa dee arrinkani inuu raad ku yeeshay oo muruga ay kaba muuqato bartaas ayuu baabkeedii yahay waxukum oo imika uu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala halkan muu sheegin tarjaamo ka dambaysana wuxuu odhan doonaa baabu man lam yudhir xusnahu cinda almusiiba bal cidda aan muujinba inuu iyadoo musiiba ay timi murugadiisa bal dee waa is-adadkeeyey wixii oo dhan waa iskaba markaasoo madhar murugo oo kama muuqdaaba iyo aahaarteen mama jirto bal kaasna baabbuu uba dhigan doonaa bal markaa waa tan leenahay waa laba tarjamo oo isqaabilayo dee ay tahay uun markaas in laysla eego waana tan waxa weeyaan sheekhuba raximahullahu tacaala israaciye bal markaa waxa weeyaanuun horta xukumkii ma caddayn oo halkaa horena halkana waxay nooguba soo socotaa xadiidkan iyadoo rasuulka ilaahay fadhiistay ka muuqato xusni uu kaba muuqdo iyaday geeri timi waa ficilkaa dambena waa haweeney waxay samaysay saabirad ahayd oo inna iyadoo ilmaheediio meydii halkan yaallo aan waxa weeye dee jixin jixin la-aan waxaa kama muuqan bal meydkeediioo aqalka u yaalla odageedii la kulmay odageedii ayay weliba iyadu isu diyaarisay oo iyadu ay u unsatay wixii samaysay oo si bal maalan isaga waxa laga yaabaa inaan diyaarba ahayn oo aanay u sheeginna markii dambe ay sheegto oo kale waa arrin rasuulka ilaahay markii de arrinkii ma qoonsane taqriirkiisiyaa jiro marka halkanna waa ficilkii halkanna waa taqriirkii waa laba xaalo oo kale oo bal maalan taas ah bal markaa waxa weeyaanuun waa umuurahan uu dhigto imika xukmoo dee tanna labada teebaa dee markaa raajix noqonaysa mid kastaaba dee jaanib in loo raajax yeelo oo la raajax yeelo ta kale lagaba raajax yeelo ay tahy laakiin dee waa shay bannaano haddii tajalludka intaa leeg ruux walo aanay taasi wax dabiiciya ahayn tajalludka intaa leegu la yimaadana dee looma diidayo uma bannaan tahay ruuxii haddii dee xusnigii qalbi iyo ilmadii looma diidayno iyadna shay jaa-isay noqonaysaa kol haddaanu wax ilaahay subxaana watacaala diidayo ama dee aan maalan aanu afka ka odhanayn ficilkaasna aanu samaynayno bal markaa taas weeye waxaan ka baqanayaa bal kanun baan gaari karnaa kale habeenka dambe ama cashirkan ka dambeeyuu inoo noqon doonaa xadaثna mxamed bn musanى qaala xadaثna cabdاlwahaabi qaala samictu yaxya qaala yaxyahani waa yaxya bnu saciid alansaari weeye qaala ahbaratnii camratu qaalat camro bintu cabdiraxmaan baa ii warantay oo waxay tidhi samictu caaishata radia allahu canha qaalat caaishaad maqlay iyadoo tidhi lamaa jaءa markuu yimi annabiya nebiga uu yimi salى اllahu calayh wasalam qatlu bni xaarisata wa jacfari wa bni rawaaxata maalin dhaweydna ama habeen dhaweydna waynu soo maray intaan jaya iskuba jirnay ina xaarisa waa zayd ibnu xaarisata iyo jacfar ibnu abi aalib iyo cabdullahi ibnu rawaaxa saddexdaaba dilkoodii la dilay markuu u yimi macnaa dagaalkii muutaa lagu dilay waa saddexdii qaa'ida rasuulka ilaahay sii magacaabay bal markaa saddexdoodiiba mar baa la dee waa kolba kiin markii hore calanka zayd baa sitay oo wuxuu dagaalamaba waa la dilay haddana jacfar baa qaaday ilaa xataa calanka waa hayay oo calanku ilaa gacmihiisii ay googo-een oo la gooyeyba taas haddana ibnu rawaaxa qaaday isagana markii dambe waa la dilay noo waa maalintii horeba ayaa markay warkaasi yimi dee kolleyna warkii waa waxyigii samade ayuu jalasa fadhiistay rasuulka ilaahay icurafu iyadoo la garanayo waa masjidkiibuu fadhiistay fiihi lxusnu murugo uu murugaysan yahay oo ka naxay geerida raggaas aada u qiimaha badnaa waana anduru caaisha waxay tihi aniguna waan eegayayoo dee masjidkuu fadhiyaa maha aqal halkuu fadhiistay aqalkiiyo masjidkan way isku dhegsan yihiin haddaba waan eegayayoo rasuulka ilaahay min saa'iri lbaabi shaqi lbaabi waa tafsiir bay saa'ir u tahay albaabka dilaaciisa waa halkan dee albaabka ama uu kaba banaanya wax laga arki karo halkaasaan isha intan saaraan ka eegayoon rasuulka ilaahay kaba arkayay min saa'ir albaab kolley barhkood baa luqawiyiinta iyo idhaaho siir baa laftigii dee luqada lagu yaqaanay uu ahaa ee dee labadooduba waa isla macnown oo siir y oo ah markaas shaqi albaabna shiintu way fadxisantaha waa albaabka dilaaciisa waayo haddii shaqi la idhaha shaqi naaxiyaday noqotaa iyo jihada shaqi naaxiyaday noqotaa tii loo jeeday maaha dee bishiqi lanfus taas dhibtana waata noqotaiyo rafaadka taas oo kale faataahu rajulu nin baa u yimi oo faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi waa fadhiyaa xaalad wata ina nisaa jacfarin jacfar haweenkiisi waa jacfar ibnu abi aalib waa rasuulka in adeerkii rumaba weeye jacfar ibnu abi aalib kolley asma bintu cumays mooye haweene kale lama soo naqlinuu lahaa culimmadu soomay naqline laakiin waa iyadii iyo dumarkii ama qaraabadiisa ha noqoto ama teedii haba noqdeen dadkaasba weeye dumarkii uba yimi wadakara waxaanu sheegay bukaahunna kolley khabarkii halkan ay jirto macnaa waxa weeyaan oohintay badneen way ooyaan way barooranayaanoo inay ooyaan buu sheegay faamarahuna rasuul fa amarahu rasuulka ilaahay baa amray ninkii oo yidhi ayan hanuna dumarkii inuu ku noqdo inuu kaba nahiyo oohintaas fadahaba wuu tegay uma ataahu haaniyata mar labaad buu yimi oo markaasuu yidhi oo uu yidhi lam yudicnahu qaala lam yudicuna dee lam yudicnahu wuxuu sheegay inaanay adeecin oo dakara anahuna lam yudicnahu faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi markii labaadna inhahuna ka nahy noqo oo ka nahy faataahu haaliata mar saddexaad buu ninkii soo noqdo waqaala wuxuu ihi wallahi baan ku dhaartee halabnanaa yaa rasuulallah way naga haalib noqdeen oo ma aamusayaanoo way ooyaanba fazacmat kolley zacmigu hadalka aan la hubinna waa loo isticmaalaa meelo kala duwan oo kitaabkeen iyo keyrkii kuba sugan oo hadal la hubo waa loo isticmaalaa tanna waa qowl muxaqaqa uunoo camra waxay leedahay fazacamad caaisha waxay sheegtay in weeye imaka annahu qaala inuu yihi rasuulkii ilaahay faxu fii afwaahina turaab haddaba hadday aamusi waayeen dee bal ku saydh afafkooda ciid kuma saydh faxu saadu way damisan tahay haddii idinka sirsan tahayna dhibaata ma jirto ficilkan waxa weeyaan laba wej buu ku yimaadaayo waa xarafkiisa laamtu wowna waa noqdaa yana waa noqdaa macnaa maxay noqon xahaa yaxu iyo xahaa yaxi oo saydhitaankaa kol afcaal aada u badanoo ayaaba jirto dee luqada carbeed labadaa waj ku yimaado labada sidoodba markaa dee hadhow ay kuba banaanaanayso ibnu malik raximah llahu tacaala manduum uu leeyahay afcaasha caynkaasa uu ku ururiyo malaa toddobaataniyo beydba gaadhaysa oo afcaasha caynkaasa uu kuba buriyo halkan markii uu kaba hadlayaba dee taasoo markaasoo waxa weeyaan waxa weya ayuu dee soo qaadaayo oo uu yidhaahaa markaa uxsudan inay laba juwad ku timo oo uu yidhaha qol bihimaa jamiican oo labadaba markaa uxsu iyo ixsi ama saasoo kale markaas dhaho labada wejba way kuba banaantee marka hadday de xarakaysantay dhibaata ma jirtaan le faqultu waxaan idhi ninkii ayaan ku idhay leeda halkii bay ka hadlaysaa arqam allahu anfaka macnaa arrinkiisan uu soo noqnoqday inuu waxna qaban waxna tarin haddana rasuulka ilahi kolba uu kusoo noqnoqonayo tii bay ka cadhootayba arqam allahu anfa ilaahay sankaaga ha duleeye lam tafcal maad samayn ma amaraka rasuulullahi sala allahu calay wasalam wuxuu rasuulka ilaahi ku amroo dumarka inaad ka naahiyadana maad samayn walam tatruk kalamaa teginoo kamaa tegin rasuul llahi sala allahu calay wasalam min alcanaa dee adiga haddaa kuwa soo noqonayo mashaqo iyo dhibna rasuulka ilaahay kalamaa tegin oo dhibtii iyo waxaasna kalamaa tegin wixii uu ku amrayana ma samaynayso ujeeddadu ruux wax taraya ma tihid bay leedahayoo waxna maad soo tarin haddana rasuulka ilahi adigan kuwa soo noqnoqonaya ee kolba isagiina dhib kaleba usii siyaadinaya min alcanaa bal oo macnuhu uu yahay si imaamna uu yidhaaho macnaa wixii la amray ee inkaar iyo ta'diib ahaana dee ruuxani waa ruuxaan qaban karayn oon laba iman karahayn haddana isagii malihii waan kari waaye cid kale ha la diriyo waa kan kolba haddana isa sii qaadaya ku noqonaya halkii oo kale oo dabl matalan taas rasuulka ilaahina markaa bal tacabkii iyo waxyaalahaas iyo kale muu tegin waxna muu soo qaban taas baa macnuhu xadiidka tayiyada inoogu sugan baabka kale kolley waqtigaa dee dadkuna dadkii waliba maantana shaqaynaya ilaa shantii way ku yar cusraanaysaa ee xadiidka ta inooguba sugan bal fadhiisiga la fadhiisto ee waqtigaa ay musiiba timi ruuxu si degan iyo waqaar kuba jiro uu u fadhiisto bal matalan tan iyadooy umuurahani kaba muuqdaan xagga kale marka la eego ficil madmuuma iyo qowl madmuuma iyo taasna aanu la imanayn qalbigiisna uu raalli ku yahay ama uu mudma-in ku yahayba dee waxaan yimi arrinkani dee waa shay dabiico bashar ah oo xusnigaa qalbi ahartiisna qalbiga dahorka ay wejiga kaba muuqanayso laysuma diidayo oo shay bannaan weeye waa kan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tan laba yimi xadiidka taas baa iyada inooguma sugan bal matalan ciddii dee waxyaalo aan toosnayn laba imanayse nahyi markii loo diiday loo diiday haddii aan mafsado ka imanaysiyo dhib kaba ratimaysaa jirin bal wixii ta'diiba ama zajrina ama wixii lagagaba joojinaya ficiloo lalaba yimaadana dee cibaaradan faxsu fii afwaahina turaab way keenaysaayo bal matalan taas xadiidka way inooguba sugantahay bal xadiidkan taas baa inooguba timi jawaaskeedna waa nidhi baabka kan ka dambeeyana bal sabir aan la yaab lahoo na arag ayaan ku arki doonaa insha allah labada baabna usluubunbu kaba cabiro xukumkii muu jasmin waana laba macnoo yar kala duwan waana taa laakiin aan ishaaro insha allah wixii intaa ka badanna marka dambe raaci doona xadathana camr bnu caliyin qaala xadathana moxamed bnu fudaylin qaala xadathana caasimun alaxwalo camr bnu caliyinna waa imaamkii fallaas la odhanaya weeye kolba sibuu can anasin radia allahu canhu qaala qanata uu qunuuday rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahi shahran bil xiina waqtigii qutila la laayey alquraau nimankii quraada ah markii la laayey ee toddobaatanka ah ayuu bil qunuudayay isagoo habaaraya qolooyinkii laayey horaynu tan u soo maray oo halkii qunuudkan kuba soo maray racli iyo dakwan iyo cusaye iyo qolooyinka reer bani suleyme qolooyinkan laayey isagoo rasuulka ilaahay lacnadaya ama habaaraya ayuu qunuuday famaa ra-aytu maan arag rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay maan arag oo xasina murugooday waxa weeye xusnan murugo qatu wa aslan weyoligayba ashadda minhu murugada ka badan ujeedadu dadka quraada ahaa ee uu diray bal dad inay diin uguba yeedhaan bal weliba dad odayaashii reer najdi ahaana marka hore ay yidhaaheen anagay magantadayeedayin sida xun loo dilay qadriga ah loo dilay rasuulka ilaahay aada buu ugaba xumaaday waa ka murugooday waana kan markaa bildhan qunuudaya isagoo habaaraya qolooyinkii laayay oo dee bal markaa waxa weeyaanu baabka wuxuu usoo celiyeyna xusniga markay musiiba timaado kol haddii aanay jazac la socdaa jirin iyo iyadoo la diidan yahayba arinkan iyo qadarkan laba diidan yahay aanay jirin ficil ama qowl madmuumina aanu raacin basi kuma sugno taas ba wey wallahu subxana wa tacala acla aclam